wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cayinta ayaa sheegay in wasaaraddu uu hogaamiyo ay ka go-an tahay horumarinta kaabayaasha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee guud ahaan hirshabelle wasiir maxamed cayinte ayaa tilmaamay in muddadii u dambeysay laga gaaray guulo la taaban karo gaar ahaan dhanka dhismaha garoomada iyo xarumaha dhalinyarada
hadda muddo saddex sano ku siman oo hal bil dhiman sidaad ka warqabto wasaaradda magaceeda waxaa layirahdaa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxay ka koobantaha laba qeybo aada waaweyn dhalinyaradii iyo isboortigii intii aan joognay waxyaaba badanaan ujeedka guud ee lahayn waxay ahayd inaan bal aan dhalinyarada barnaamijyada dhalinyarada ku aadan inaan xoog badan saarno oo hadday ahaan lahayd dhalinyarada iyo kobcinta doorkooda iyo dowladnimada inaan wax badan aan ku qaadno sidoo kale isboortiga qaybihiisa kala duwan asagana inaan maxaa layidhahdaa aan abuurno fursad aan ku horumarinayn isboortiga hadday ahaan lahayd dhisid garoomada hadday ahaan lahayd tartamada isboorti ee isdhexgalka bulshada aada u xoojinayo si dhalinyaradii looga looga sii jeediyo waxyaabaha noloshooda saameynta xun ku yeelanayo intii aan joognay waxaan rajaynaynaa inaan dadaal badan aan muujinay markay noqoto dhalinyarada waxaa jirta inaan tababaro badan aan u qabanay dhalinyarada kor u qaadnay doorkooda haddii ahaan lahayd ka qaybgalka dowladnimada ka qaybgalka maxaa la yidhaahdaa amniga ka qaybgalka siyaasadda iyo dhammaan wixii la xiriiro dhalinyarada iyo doorkoodii nololeed inaan tababaro kala duwan aan ku qabanay degmooyinkii deegaanada kala duwan ee dowladda hirshabelle qiyaastii hadda intaan wasaaradda joogno wasaaraddu waxay tagtay laga soo bilaabo aadan yabaal maxaa la yidhahdaa jowhar balcad boqokori maxaas beledweyne matabaan bulo burde iyo farlibax intaba intaasoo aan kusoo wada qabanaynay hadday noqon lahayd tababaro dhalinyarada aan doorkoodii maxaa la yidhahdaa ka qaybgalka bulshada aan kor ugu qaadi lahayn ama hadday noqon lahayd tartamo aan maxaa la yidhahdaa aan qaban lahayn sidoo kale wasaaraddu inta ay jirtay hadda anigoo aada ugu mahadcelinahay bahda wasaaradda heerarkooda kala duwan in ay suurto gashay annagoo kaashanayna hay-adaha caalamka inaan wax ka qayb galnay tallaabooyinkani ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda ee lagu horumarinayo fursadaha dhalinyarada laguna dhiirigelinayo isboortiga si loo si ay dhalinyaradu u helaan meel ay ku kobciyaan hibadooda iskuna diyaariyaan mustaqbal ifaya